Dadka ka shaqeeya tolista dharka ayaa kaalin muhiim ah ka qaata nolol maalmeedka bulshadeena, iyagoo ah hal-abuurayaal ku tiirsan xirfad gacmeed ay si adag u barteen. Tolayaasha dharka, oo intooda badan ku shaqeeya meelo yaryar sida suuqyada, guryaha ama goobo gaar loo leeyahay, waxayna noloshooda ka maareeyaan dakhliga aan badnayn balse joogtada ah. Haddaba, qaar ka mid ah dadka ka shaqeeya tolista dharka ayaa sheegay sida ay nolol maalmeedkooda kaga raadsadaan shaqadani.
nolol meedkay ayaan ka dhacsadaa suuqan sida aad ku jeedo waxaan ahay arqaanle oo xirfadeeda ayaan suuqan kaga xamaashaa oo aan ku kalyoonkeeda aga dhacsadaa noloshaydan maxay ku tiirsan tahay oo arqaankan oo keliya maalinka wax kale oo aan oo aan ku tiirsanahay male noloshayda anaa dhacsado arqaankan aan ka dhacsadaa waakanna waakan haddana maasha allah meel saraan ka maroowa oo waad ku jeedaa hadda waxaan ahaa nin weyn oo suuqa magac kale oo la soo raadiyo taasina waxaan ku gaaray xirfadeyda iyo dabeecadeyda waana ku qanacsanay shaqataasi oo waa xirfadda aan keliya waa keliya noloshada inaan ku maareeyo oo aan ka kaafto ama cid bili aadan inaan wax weydiisto ama cid ama cid igu dhiirigelisa ma jirto ama maskaxdayda ka imaatay iyo waxaan dareemay inaan noloshayda baahideeda aan ku kaamilin karo saas darteed aanu galemaan cid igu dhiirigelisay ama cid oo markaasi garab igu siisa ma jirto alxamdulilah balse haddana waa kane meel saran kamir waa ma surwaalada waxyaaba waxyaabaasaan u tolnaay kireysanyaa anuu keliya lacag iska dhigo anuu keliya kireysaa bis ilmo yar aan wax baro oo keliya ay iljoomaan qolka kiradiisa anaa iska dhiigay korontadiisa waxaas ma ahan cid oo ilshiraan balse famiilkii waxaas lan u tolo shaqaysato waa shaqaysan kartaa kuma xirna wadan dibida iyo meelaas in la aado oo keliya bis wadankaaga haddaad joogtid waa ka shaqaysata macalinka weynna dharka isla markaas wejigooda aan ku qiimeynaa wejigooda aan ku qiimeynaa qof walba tabartiisa laga qaadaa haddii loo habeen karo waa loo habeena haddii loo habeen karinne faaba maba loo habeen karaa laamo badan waa la kulme beenta maahan su-aashaas way jiraan boqol mar way dhacdaa arqaan kastay ku dhacdaa shay oo nadiif ah qofkeeda waxay isku soo jaraysaa way xun yahay inaa iga bedeshadaa rabaa okay shayga waxaa ku talaysa iyo wixii laysoo bixina isku mid maaan laasim waxay ku noqonaysaa bacdaa inaad tagtid dalkaa soo goosid khasaaro qayb wax allahan waa jiraa dad khasaaro qayb sameynaa jiro dad waxaa jiraan oo waxba miyay galan aday ku taalaa miyigdheelino waxay waxaa amarullaahi oo qabsaday ma jira adaa lu dhahaa dadka ka shaqeeya tolista dharka waa lafdhabarka halabuurka dhaqanka iyo quruxda dharka ee bulshadeena